الحمd لله ثناء لله ثم الصلاaة والسلام على رسuuل اللh صلى الله عليه وسلم رb cلمنا منه ma جهلنا وذkرna منه ma نسينا waa dersigii toban iyo لixaad kitaabka رyاaض البdيcة waxaynu ku soo jirnay soonkii baan kusoo jirnay faslun wuxuu fasl u yahay waxyaalaha banaynaya afurid in la afuro addaacinu midka gudagalay ee gaaray fi sinni da aqsal kibar baa la yidhaha da weyn qofka gaaray oo aan soonka kari karin iyo walmariidi kan jiran alladii kaas jiranoo laa yurjaa lahu aan loo rajaynayn ashifaa-u bogsimo iyo caafimaad aan loo rajaynayn biqowli ahli اlkhibra dadka ahlu khibradaayoo fakhaatiirta iyo aqoonta xanuunka unle waxay dhaheen xanuunkan waxaa weeye caafimaadkiisa ma hayno looma hayo ilaahay xanuunkaas caafimaad buu u yeelay dhimashada iyo da-da mooyaane laakiin waxay dhaheen waxa weeyaan caafimaad loo rajayn maya dheh jiro aan la rajaynayn in laga bogsado labadaasi idaa afdaraa markay afuraan fii ramadaana bisha ramadaan yalzamu waxaa ku waajibaya kulan minhumaa mid kastoo labadooda ka mid ah muddu dacaamin dacaam mudkiis mud raashina likulli yowmin maalin kasta qofkan weyn aan soomi karin koomba raashina maalin kasta laga bixin midkaan xanuunsana xanuunkiisa aan caafimaad la rajaynayn koomba raashinaa laga bixinaya walaa qadaa calayhima hadde qallana laguma laha raashinkaasaa laga rabaa dowsan waxba haysan raashina waa lagu yeelanaya oo maalin kasta maalinteeda mayaa la bixinaya mise ramadaanka lasii jumlayn karaa markau dhasho qofkan xanuunsan iyo midkan shaybka ah hal mar maalinta koowaada ramadaanka ma lasii bixin karaa waxaa la leeyaha maye hameen kasta maalin kasta teeda hala baxsho waka hameenkeeda iyo maalinteeda unbaa mid la bixinaya maalinta intaan waagu beri hameenka hore waa lasii bixin karaa haddaan maalmo badan la bixin oo lasoo dhaafayna hal mar intaan waa laisku bixin karaa laakiin sii wada horumarintaas weeye midda hadalku ku jiro wayajibu waxaa waajiba cala alxaa'idi gabadha xaaidadaa waannufasaa'i midda nufasadaa alifdaaru baa waajib ku a afurid fii ramadaana ay afuraan iyo wakayrihi ramadaan keyrkiisba marba haddii labadaa dhiig jiraan ama ramadaan ha jiro ama ramadaan yuusan jirin waa in waxa weeyaan ay afuraan waa waajib maba soomi karaane ayb inay maantao dhan iska afhaystaanna iyaga waxba looma sunnayn waxbay iska cuni karaan maalinta isagoo dhiigu socdo hadduu dhiigu go-o maalinta inta dambe ha iska afhaystaan laakiin marka hore dhiigu jiro dee maxay ka afhaysanayaan wayajuusu waxaa bannaan afurid ifdaar iyo afurid baa bannaan fii ramadaan bisha ramadaan dhexdeeda lilmusaafiri qofka musaafirkaabuu afurkaasuu bannaan yahay idaa kaana safaruhu qofkaas safarkiisu marka u ahaado dawiila safar dheer jaa-isa bannaan safar dheeree bannaan bow meel u safray waa afuri karaa safarka waa inuu dheer yahay safar gaaban ee yar mada ama safar xaaraana aan bannaanayn burcad iyo balaayo raba inu ka shaqayso oo u safr iyo dad islaam inuu laayo balaayo mada taas ayb safarka dheeree weliba bannaan weeye safarkaas iska afuri karaa hadduu doono safar raaxa le ha ahaado diyaarad buu raacay waa soomanaa waa iska afuri karaa safar raaxa le xataa hadduu yahay laakiin waxaa u fiican waa laguu sheegayaa tawxiid walow qadara cala soomi haddou doonaba soon ha awooday waa afuri karaa xoog buu leeyahay waa soomi karaa safar mar ma yah waa u bannaan yahay afurku wlafdalu laakiin sida u fadli badan lahu qofkaas an yasuuma inuu soomo weeye idaa lam yaxsul lahu markuusan qofka u xasilaynin mashaqatun dhibaato safar soo ma ah soonna waa karaa inuu iska soomaa u fiican afurku waa u bannaan yahay isagoo soomi karo xoog leh mar hadduu safar yahay laakiin inuu afuro waa u bannaanta kow maxaase u fiican mar hadduu awood leeyahay inuu iska soomo markaasna waa goorma idaa lam yaxsul lahu mashaqatun markaysan mashaqo u xasilaynin waaye mashaqaan u xasilaynin haddaad qofku inta safar yahay soonka mashaqa ka gaarayso mada shaqo lama rabo ee markaan mashaqa xasilayn dimadiisibaa beri noqonaysa qalana lagu yeelanaya ha iska soom fadligii waqtigana waa helaya amaa mashaqa hadday imaanayso mada walaa yajuusu ma banaana lilmariidi uma banaana afur uma banaana walaa yajuusu ifdaar wey afur ma banaana lilmariidi midka jiran nin qof jiran ma afuri karo ilaa idaa xasilad lahu markay u xasilayso mooye mashaqatun dhibaato shadiidatun daran bisawmi bisababi sawmi soonka darti dhib daran hadduu wajahayo markaasuu xanuunka u afuri karaa waa jiran yihi xoogaa yaraan dareemayo iska afurayaa maaha dhib daran hadduu dareemayo buu afurayaa ayb gaajadii baa ka badatay oonkii baa ka batay wuxuu khatar u galay khatar buu ku jiraa waa furaya ayib wayajuusu waxaa kaloo bannaan afur iyo ifdaar baa bannaan lilxaamili gabadhii uurka lahayd walmurdici tii nuujinaysay idaa khaafataa labadoodu markay baqaan min asawmi soonka ay ka baqaan calaa anfusihimaa naftoodana u baqaan ow calaa awlaadihimaa ilmahooda u baqaan gabar xaamilaha nafteeday u baqday inay afudhaa u bannaan ilmaheeday u baqday uurka ku jira inay afudhaa u bannaan gabar nuujinaysa nafteeday u baqday waa inay afudhaa u bannaan ilmahay nuujinaysa u baqday caana in loo waayo dhibaato gaadho inay afudhaa u bannaan wa miluhumaa waxaa la mid bu yihi alxasaaduuna walmallah kuwa beeraha goynaya mallaaxiinta badmaaxyada iyo kuwa darawaliinta iyo ahlul camali mushiq shaqo daranoo dhib badan dadka hayo ka shaqeeya shaqo balaayaa bay ka shaqeeyaan aan laba soomi karin shaqadan ya walmunqidi lilgariiqi qof ku dhacay biyo kan badbaadinaya dabaashu yaqaana dalaq buu inta dhoho ka soo saaraya markuu dalaq dhahan de isaga biyihimaa meel kasta ka gelaya waa afuraya waxaasoo dhan waa afuri karaa shaqadan daranoo mushkiladaabuu ka shaqeeyaa aan soonba la xamili karayn waana shaqadiis muxuu kaloo samayn karaa naftiisa halaagi maayo ina afuray noqonayso wayajibu lqadaau qad baa ku waajibaya calaa haaulaai kuwa kullihim dhammaantood dadkaa la soo sheegay maarata hadda ha afureene hadhow ay qalaynayaan gabadhii xaydka lahay gabadhii nufasada ahay musaafirkii mariidkii caafimaadkiisa la rajaynayey tii uurka lahay tii nuujinaysa dadkii la haleeshiiyado shaqadan dhibta badan mushkilada ku jiray hadhow bay qalaynayaan qallahaasi labada maalmood inay isla ekaadaan shardi maaha waddankau joogay soonku afar labaatan saac baa qoraxdu taagneedoo la soomayay soo waddan iska khayro wixii kanoo kalaayo labayo toban saac la soomanaanayo waa maalin dheer oo awal ay bay ahayd tii hore oo afuray maalin gaaban hadduu ka qaleeyo dhib ma leh maalinun baa lagaa rabaa adig saacadaheeda laguma dirin maalin baa lagaa rabaa bes ayb wa idaa faata marku tago asawmu soon baa tegey bikayri cudurin cududaar la-aan qof baa soon ka teg cududaar ma leh kasba u afuro ramadaanka dad iska xamaasho oo iska afura oo aan soomeynba baa jira cududaarna ma leh oo iska mushkilaysan ilahi baa ka magal kasbou niyadii uga soo tegay xalay habeennimaa la soo niyeysan lahaa faralka soo maha maba soo niyeysan diintiibuu ka baxa ilahi baan ka maangal iyo wixii la mida cudurdaar male ma ogta wajaba waxaa waajiba waxaa waajibaya qadaahu qallihiisa aa waajib cala alfawri deg deg inuu qalliyo cala alfawri waa maxa waa deg deg waaya qadaa laga rabaa ma daahin kara qalahaas ee fa in faat hadduu tegay soonku bi- bicudrin cudurdaar ku teg wajaba qadaa'uhu baa waajiba cala taraakhi dibdhac gadaal buu ka qalayn karaa mar haddaa waagi hore waa fudhay cudurdaar cala taraakhi waa maxay dibdhac gadaal mar cudurdaar buu lahaa horay ka qallee maaha wuu ka qalayn karaa laakiin khasab kuma ah walafdalu sida fadliga badanna atacjiilu wey sida fadliga badan inuu dedejiyo wey xataa cudurdaar buu kaga tegey jaanis buu hadda helay horay ha ka soomo dimadiisu beri ha noqoto wax mar bayba khasab noqonaysaa cudurdaar buu kaga tegey laakiin waxaa hadda u haray ramadaankii kale waxaa ka haray maalmihii lagu lahaa maalmo la-eg shan iyo toban beri sooma harin tusaale ramadaankii isna shan iyo toban beri baa lagu leeyahay oo qallo ah waqti baa ka ciriiriyamay soo maaha markaas waajibay ku noqoto inuu horey ka qalleeyo taraakhi maaha deynta lagu leeyahay iyo maalmaha haray baa isla eg horey ha ka qalleey faslun fima yalzamu bilifdaar wuxuu faslu yahay afuridda waxa ku laazimaya waxa laazimaya bisababi ifdaar qofkii afuray maxaa laga rabaa man faatahu qofku ka tago siyaamu soom oo min ramadaana ramadaana ramadaan maalmihiisi baa qaar ka tegey bicudurin buu kaga tegey cududaar xanuun baa la soomi waayo wamaata waana dhintay qabla an yatamakana ou makansado horteed min qadaa'ihi qalayntiis isagoo qallihii aysan u suurtogelin awalna cududaar la afuray maalmo oo qalleeyana aysan soo marin oo usan makansan waaba dhintayba falaysa uma banaano lahu falaysa uma ahan lahu isaga dheh tadaaruku qofkaas oo haleeshu ma ahan horta qofkaani dembi looma hayso tadaarugna ma hayso soo haleesha raashinna ma bixin karo qallana lama imaan karo dhimay waxba lagama rabo wax laga raba ma jiraan ko waxaa la mid a waatan ku masalo kale waatan fain maata hadduu dhinto bacda tamakuni makansi dabadeed min alqadaa'i qallihi cududaar buu soonkii kaga tegi waaye saddex masalaa meeshaan soo gala cududaar la-aan buu kaga tegey markii horeba waana dhinta ama qallaha makansado ama yuusan makansan awal horta cududaar la-aan ma kaa ahayd wax cududaara mayaa lahayd maya ama jaanisaa ku qallisay hel ama hahelin baa la dhahayaa kow waa masalo ama cududaar buu kaga tegey soonku waa maata bacda tamakuni isagoo qalliin karay oo makansaday buu dhintay min alqadaa'i dee cududaar waa lahayd hadda maxaa la qalliin weyday jaanis baa heshay waa labo mana qallayn qofka noocaas fa imaa an yasuuma canhu inuu ka soomo xaggiisa weliyuhu weligiisu dadka kii u xigay ama ajnabi baaba ka soomi kara laakiin idan yaa idnaya meydka intuusan dhiman ba yidhi adigu iga soo soon ama weligiisibuu idan ka helay kan ka soomaya wuxuu yidhi hebeloo weligaygii aabbahaya waxaa lagu lahaa ka soon marka weligiisi baa ka soomaya ama ajnabi wa ima an yudcama yudcima canhu inuu ka quudiyo muddan mud likulli yowmin maalin kasta inuu koombar raashina ka bixiyo soonkaana weliba fiican qof qof ka soomaya wey qof baa ka soomi kadha haa soonkaana weliba fadli badan raashinka in laga baxsho soonkaa ka fiican qofkan waa dhintay soon qallaabaa lagu lahaa oo qallayn karay oo cududaar kaga tegey ama cududaarba kagama tegin laakiin ma qallayn ama raashin ha laga bixiyo ama ha laga soomo soonkaaba sii fadli badan waman lazimhu qofku ku waajibo qadaau yowmin qadaau shayin shay qallayntiis oo min ramadaana bisha ramadaana ya qof baa waxaa ku waajibay qay- wax ramadaan ka mida inuu qalleeyo wa akharahu qallihiina wuu dibdhiga bikayri cudrin cududaar la-aan isagoo qallayn kari uusan qallayn xataa jaa ilaahu ka yimid ramadaanu alaakhar ramadaankii kalea ka yimid ramadaankii kalaa ku dhashay qofka maxaa ku dhacay ramadaankii kalaa ku dhashay kii hore waxay ahayd maalmihii lagu lahaa in la eg baa ramadaankii kale ka hadhay kan kamaba harinba waa ku dhashay horeyna maalmo horo qallaabaa lagu lahaa ayib maxaa la sameynayaa cududaar la-aan buu qallahan dibdhig ramadaankii kalaa ku dhashay wajaba caleyhi waxaa ku waajiba maca alqadaai qadaha maciisa horta qalla waa laga rabaa maalmihii ka tegay kow qallaha maciisana waxaa ku waajiba likulli yowmin maalin kasta muddun oo min dacaami mud raashina magaalada quutu beledka quutu qaalibkeeda horta ramadaankan hadda dhasha ha soomo hadhowna maalmihii kii hore looga lahaa ha qalleeyo maalin kastana koomba raashina ha ku daro wayatakararu lmuddu mudkuna waa soo noqnoqonayaa bitakaruri siniina sanadaha soo noqnoqodkooda waa masale aan sahlanay oo kutubta hadda qaar dhahan war masaladaani waa culusta waa maxay toban sano ka hor buu maalan waxaa ka tagtay toban maalmood ramadaankii toban sano ka hor ahaa mana qallayn maxaa laga rabaa hadda oo ha qalleeyo tobankii beri maalin kasta koomba raashina ha ku daro kow haddii sanado badan soo noqnoqdeenna yaa koombadu waa islaba jibaarisa laba sano hadday noqotay laba koombo saddex sano saddex koombo afar sano afar koombo halkii maalin shan ma- shan sano hadday soo wareegto halkii maalin shan koombo waxaa takaruraya intaasoo ramadaano hadba soo galay ousan weli soomin koombadii baa isibjibaarisa maalintu waa maalinteeda qallahu waa maalinu maalin tagtay maalin le laga qalaynayaa laakiin raashinkii baa wareegaya waa badanaya ayb bitakaruri siniin oo gadow kari waayana kitaabkan wuxuu leeyahay istamara fi dimati waa lagugu yeelanayaa raashinka haddii qofku xanuunka ramadaankii hore la afuray soo galo ramadaankii labaad isagoo weli cududaarkii leh weli sidiibuu ama sa- musaafir u yahay ama u jiran yahay dee maxaa qofkaas waxba waxba gabadfale ma sameyn raashin gaaroo lagu leeyahay ma leh halmaan hadday uga dhacdo qofku maalmihii lagu lahaa iska halmaamay ramadaan kalaa ku dhashay ama jaahil buu ka ahaa in in la dibdhigo ay xaaraan tahay qallaha wa in kaana mukhaalidan lilculamaai culimada ha ag fadhin jira hadduu doono isaguna cududaar buu leeyahy waa likhafaa'i dalika culimo meel ka fog buu ku barbaaray kan la dhihi maayo hadduu doono mukhaalidan lilculamaai culimada ha mukhaaladayn jiro ha la joogi jiro laanna waa masalo ka qarsoomi kadha masaladaani waa masalo qarsoomi kadha wey hadduu se ogyahay in qallaha la dibdhigo inay xaaraan tahay laakiin raashin in lagu leeyahy usan cilmigeed ahayn taas la mid maaha wakadaa saasoo kale yajibu lmuddu mud baa waajibaya maca alqadaa'i qallaha maciis cala alxaamili buuna ku waajibaya gabadha xaamilada ah mud raashina bixin wاlmurdici gabadha nuujinaysa idaa afdarataa hadday labadooda afuraan lilkhawfina u afuraan cabsi calىa أwlaadihimaa ilmahooda u cabsadeen faqod oo keliya saddex masalo wey labaan soo marna dir isla casharkan ma garanaysaan naftooda hadday u cabsadeen iyo naftooda iyo ilmahooda hadday u cabsadeen qalaan laga rabi laakiin maanta qallihii raashin baa ku darmaya maxaa yeelay ilmaha keliya u baqeen iyagoo naftooda uma baqin uurka ilmaha ku jira u baqday ama ilmaha nugaya u baqday marka maxaa la rabaa qalle iyo koombadan raashinka ah waaye uurku inuu soo dhacay ka baqdo ilmuhu inuu dhibaato bay ka baqdo caana yarida ku dhacaysa hadday soontobay ilmihii u baqdo markaas raashin bay ku darayaan ama hadday naftooda keliya u baqi lahaayeen ama naftooda iyo ilmaha u baqi lahaayeen qallo keliyaa laga rabay raashin lagama rabin waxay la mid ahaayeen qofkii jiraan oo jiradiisa inuu ka kaco la rajaynayo qallo keliyaa laga rabaa cidna raashin kama rabin waay qofkan qofka ka soo saaraya badda iyo biyaha uu ku dhacay iyo wixii la mida waa la mid saasuu waa fura waa ka soo saar ama biyihiiba ugu dhex gala qalaa laga rabaa ayib masaaisha saase maras waman afdara qofkii afura biljimaaci ku afura kasbuu la yimid xaaraan inuu yahay wuu garanayay isagoo sooman isagaa doortay fii nahaari ramadaana ramadaan maalinteed yaqiin iyo huwaal buu la yimid waay qofkaa isagaa yucazaru ma yiri waa la edbinaya waa la tacziiraya tacziirtu waa maxa waa waa in la edbiyo horta qalaa laga rabaa maalintaa waa budhay waana la edbinaya watajibu caleyhi waxaa kaloo ku waajibaya alkafaarat اlcudmaa kafaaro weyn ninkaan howlo waaweyn baa lagu leeyay kafaaradii weyneyd waa laga rabaa shaabuuggiisa waa lala dhacay waa la edbinaya waxa weeye maalinta qalaheedana waa laga rabaa wehiya kafaarada laga rabaayay cidqu raqabatin addoon xoraynteed weeye mu'minatin aleh rasuul rumaysay saliimatin ka nabad gashay oo ka fayow min alcuyuubi ceebaha dhibaya shaqada iyo camalka addoontaa xoray fain lam yejid hadduusan helin addoontaas xisi iyo sharci kow doona ha ku waayo lacagteedi ma awoodo fasiyaamu shahrayni laba bilood soonkood baa dushiisa mutataabicayni oo isdaba joog ah israacraaci maalin ma afuri kara dhexdood hal maalin buu xumeeya lixdan beri xiriira oo kale aan ramadaan ku jirin baa laga rabaa fain lam yastadic hadduusan awoodin laba bilood inuu soomo dhibaataa ka soo gaaraysa fa idcaamu sitiina lixdan quudintood baa dushiisa fayajibu calayhi fa calayhi dushiisa waxaa idcaamu sitiina lixdan quudintood miskiina oo miskiin cunno waxaa la siinayaa qalalan ee afurka fidrada lagu bixin karo likullin mid kasta oo minhum ka midana muddun oo min dacaami lixdanka miskiin miskiin kasta mud raashinaa la siinaya fiiri marka dadku hadda waxay dhahaan qof aan soomi karin baan waxaan ka bixinayaa raashine afur baan ka bixinayaa hebel ha idinla afuro afurkii raashinkaan idinku darayaa lacagtiisii cunadaas la karinayo qofka dadka la cunayaa qofkii raashinkiisii lagu lahaan lahaa koombadii booskeedii qofka afuri cunadii bislayd boo qofkan wax laga siinaya waxaa la rabaa masaakiinta cunadan qal- in la siiyo ko raashinkaa ee iyagu ay kaydsan karaan ay xoogaa yar ka karsan karaan ay sii gadan karaan cunadan bisil oo aada siinaysid waa afurin iyo ajar iyo khayr laakiin qofkii wixii laga rabay waa lagu leeyahay weli weye a soo ma jeedaan halkan fiqiga fahn likulli miskiinin likulli minhu muddun oo min dacaamin baa la siinaya fa idcaamu sitiina miskiinan baa la quudinayaa baa lagu waay saasaa loo maamulayaa F- baabun kana waa baab alictikaafu sunnatun waa sunno oo mu'akadatun la adkeeyey nagaadi khaas ah oo qof gaara ka imaanaya oo meel khaasa lagu nagaanayo wey waa masaajidka hadda aan fadhinoo kale bes ictikaaf baa nigeysanaysaa intaa cashirkaada fadhidid intaa ci- tukanaysid intaa masaajidka ku jirdha oo dhan horeyba ictikaaf ka nigeyso masaajid ba haddaa geshid ajar dheeraadaa kuu soconaya ilaa wacahidnaa ilaa ibraahim wa ismaaciila an dahira beytiya liلdaa'ifiina wاlcaakifiin kuwa ku nagi wey ku ictikaaf walaa tubaashiruhuna waantum caakifuuna fi lmasaajidi waantum caakifuuna baa lihi fi lmasaajid niye waa in la helo waa in lagu nagaado qof muslimoo caqli leh waa inuu yahay xadad akbar aan qabin haddaad doonta haweyse qabin dhib male alictikaafu sunnatun oo muakadatun la adkeeyey wey waqti kastaa ictikaafi ka dhaa bisha ramadaan buu sii adeeg badan yahay muhiim weeyaan walaa yasixu ma asaxayo ictikaafu ilaa fi lmasjidi masaajid mooyaane masaajidka ama dabaqa sare joog ama kan hoose joog ama raxbadiisa joog masaajid waa inaad tagto ilaa fi lmasjid oo weliba binniyati mooyaane si kale ku asixmiyo niyo markaad hore waa inaad niyeysato weliba ictikaafka inuu nadraa fiican lilaahi calaya an actakifa ilaahay nadar waxaan ugu galay inaan ku ictikaafo masaajidkan intaan dhex jooga hadda ayib markaas markaas soo masaajidka soo gasha haddaa dhahda ilaahay waxaan u nadray inaan intaan masaajidka dhex joogo aan ictikaafo ictikaafkii nadarkaana niyeysa markaa ajar waxaa kuu soconaya awal sunno ahaaye ajar faral faral nadarkii baa gudanaysaa moogta intaa ku jirdhid inaad ni- muctikaf tahay ajarka kuu socdaa ajar faral ah ah nadar baa gudanaysa yuufuuna binnadri ويkاaفوna يوما kاna شhrh مستdيrا وأqلh inta ugu yari لحظة waa الbrqs oo تزيid xoogaa ka siyaasan calىa طmaaniinaةi الsalaaةi salaada طmaaniinadeeda طmaaniinada salaada intee ugu yareed bqadri subxaan الlah soo maha in ka badan haddaa masaajidba joogaysid itikaafnayso ayb وتطلb waa la dalbay almuwaadamatu daa'imid calayhi ictikaaf la daa'imo kulamaa dakala almasjida kol kastoo masaajid soo galo weliba masaajidka weyn oo jaamica kaba sii duwan waaya jamaacadiisaa tiro badan khusuusan gaar ahaan si gaara fii ramadaan baa in lasii daa'imo la dalbay ramadaanka in la ictikaafo wa fi lcashri alawaakhiri tobanka dambe oo minhu ramadaanka ka mid a baa weliba lasii dalbo in la ictikaafo tobanka dambe bisha ramadaan maxaa loo sii dalbay waa lidalabi leylati اlqadri leylat lqadrigii baa la dalbaya la raadraadinaya haduu qofkii ictikaafsanaya masaajidkii joogo wardinayee alla baryaye tuugaya baa misna halkaan ictikaaf ku jira noolaynaya hameenka dikri iyo salaad iyo khayr buu ku noolaynaya kun bilood bay ka khayr badanta waa hameen cajo badana moogto ayb marka qofkaasi halkaasuu iskaga ictikaafsan yahay hameenkaasna waa hameen muhiimo hameenkaya maalintiisaba in la dadaalo ayaa fiican tobanka dambe oo bisha ramadaan buu ku jiraa cinda alimaam shaaficiy hameen buu gaar ahaan weliga u yahay sida muctamadkaa rag baa yidhi kow iyo labaatanka saddex iyo labaatanka toddoba iyo labaatanka yaa meelaha muhiimka buu ku jiraa baa luleeyahy iyo meelaha tiradaas dheera ole waxay leeyihin hameen gaara maa hadba hameen buu tagaa sanadba meelaha galo inuu badiyaa fiican hameenka leylatulqadriga allaahuma inaka cafuwun tuxibu اlcafwa facfu canii inuu badiya wayubdiluhu waxaa burinahaya ictikaafka aljimaacu jimaac wاsukru iska waalin wاlkufru gaalnimo wاsukru oo camdan kas iyo wاlkufru kufri waay wاljunuunu waali wاlxaydu dhiiga cadada wالnifaasu nifaas iyo wاlkhuruuju ka bixid min almasjidi masaajid laga baxay bilaa cudrin masaajidku ictikaafka ugu jiray buu ka baxay cududaar la-aan dibadda hadduu baxay cududaar la-aan ay tahy waa ka go-ay ictikaafka waay ilaa idaa adlaqahu markuu iska idlaaqo ictikaafka mooyaane fi niyati niyada niyada isku idlaaqay ictikaafka muddaba ma sheegin inuu xiriiraya in kale waxba waa iska idlaaqay ictikaafku iska niyeysa oo kharaja uuna ka baxo mooyaane min almasjid buu ka baxo caasiman xaaliya mid go-aansaday cala rujuuc inuu usoo noqdo lahu masaajidka go-aankiisu waxaa ahaa masaajidkuu ka baxay awalna muddo ma sheegin wuu baxay go-aankiisu waa inuu kusoo noqdo waa u jiraa markaas itikaafkiisi baa u jira waxba kama xumaanin qofkaas niyo cusub iyo waxba lagama rabo meeshiisi buu kasii wadanaya ayb masaaishaasoo dhan buu saa uga hadlayaa marka ictikaafku waa wax aad iyo aad u fadli badan oo fiican oo cajo badan lagu dadaalaa bisha ramadaanna waaba kasii duwan yahay tobanka dambena waa kasii duwanta ilaahayna waafajiyo allahayna ka aqbalo darsigeenu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab